الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dulxija bishii fadliga iyo cibaadada ahayd oo albaabada noo soo garaacayso haddaba maxay tahay waxyaabaha laga doonayo inuu la yimaado qofka muslimka ah inta lagu guda jiro tobanka maalin ugu horraysa dulxija sideese uga faa'iidaysan karnaa fursadaha dahabiga ah ee maalmahan waxaad caawa maqli doontaan hordhaca duruusta xana ah oo aan ku soo gudbin doonno fadaa'isha ay bishan xambaarsan tahay qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah waxaa loogu yeero gaalada qaramada midoobey oo diidan inay meelmariso ballanqaadkeedii ahaa inay bixiso boqolkiiba shan iyo toddobaatan dhaqaalaha ku baxaya howlgalka ciidamada afrikaanta ee jooga soomaaliya maxaa ku soo kordhay asmadii dhanka maaliyadda ee dulhoganaysay isbahaysiga ee u esom falanqeen ayaan soo gudbin doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah magaalada khaza dad caraysan oo xoog ku galay xarun raashiinka lagu keediyo oo ku taalla marinka rafax iyo shaqaale ameerikaan ah oo diyaarado lagu daadgureeyey kadib xoog kugalka ay sameeyeen shacabka gaajaysan barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa xildhibaan kenyaan oo ka mid ah mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda william ruuto oo la afduubtay kadibna la jirdilay iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo cambaareeyey falkaasi waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu haynaa wilaayada islaamiga ee jubbadda dhexe oo dowlo sharciga u qabatay ardayda wax ka barta mu'asasaadka tacliimiga ee ka furan degmada jilib qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaad ikala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي waa hagaag dhegaystayaal qodobka uga horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa dulxiji bishii fadliga ee cibaadada ahayd ayaa albaabada noo soo garaacayso haddaba maxay tahay waxyaabaha laga doonayo in qofka muslimka uu la yimaado inta lagu guda jiro tobanka maalin ugu horreysa bishan sideese uga faa'iidaysan karnaa fursadaha dahabiga ah ee maalmahan ku soo dhowaada xalqada koowaad duruus ku saabsan fadliga tobanka hore ee bisha dulxij waxaa inoo soo jeedinayaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر درسي عن دون هل كان إنا كسوجي ذي وحوايه darsiga hordhiciisu yahay fadlu cashru dilxija bisha la yidhaahdo dilxija tobanka ugu horeysa aan bal tilmaano qiimada ay leedahay hordhacu kaa waay darsigaas hordhiciisu sidaa yahay wuxuu u horeeyaa duruusti xanaa ah oo koo kooban oo aan doonaynaa inaan halkan ka soo jeedino darsigaas hordhaca waxaa xiga alqur'aan darsiga koowaad waa alqur'aan ka labaadna waa asadaqa ka saddexaadna waa aljihaad ka afaraadna waa asawm ka shanaadna alabru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar ka lixaadna annasiixa ka toddobaadna sawmu yowmi carafa inta ayaa haddii alla doono aan isku daba qaban doonaa fadlu cashri dilxija todobanka ugu horeysa qiimada ay leedahay waan tilmaami doonaahe qiimadaas yaa ka faa'iidaysahay marka hore yaa waay ruuxa jaaniskaas inuu ka faa'iidaysto ay u furanta waa ruuxa muslimka islaamnimadiisuna ay tahay mid dhab ah allah subxaanahu wa tacaala dadka wuxuu u qaybiyey saddex qaybood alkaafiruuna xaqan gaala gogo'do alla diidan gebi ahaanba taladiisa inay tala ka dhigtaan iyo mu'miniin gogo'do ulaa'ika hum mu'minuuna xaqan iyo kuwo meel dhexaahoo munaafiqiin la yidhaaho islaamnimo aan afka dhaafsanayn doonaya inay ku baxsadaan adduunyo ay ku baxsadaan laakiin aakhira ku baxsamaayaan saddex suuradood marka kala magacaaban suurat alkaafiruun waa qul yaa ayuha alkaafiruun suurat almu'minuuna waa qad aflaxa almu'minuun suurat almu'minuuna la yidhaaha suuradda saddexaadna waa midda munaafiqiinta oo idaa jaaaka almunaafiquun suurat almunaafiquun ayaa idin la yidhaha jaaniskan marka wuxuu u furan yahay oo ka faa'iidaysanaya fadlu cashri dilxija iyo waxalamada ruuxa muslimka islaamnimadiisana dhabtoon munaafiq ahayn gaalka gogo-ay iyo munaafiqu waxba ka dheefi maayaan cashru dilxija waxay ka mid tahay guud ahaan diinta islaamka ama jaanisyada ay bixiso diinta islaamku ay ka mid tahay cashru dilxija iyo wixii la xiriira cashru dilxija qiimadeeda ruuxa ka faa'iidaysanaya waa ruuxa muslimka ah ee yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah waxaa keliya oo in addoon loo noqdo xaq u leh allahu rabbulcaalamiin waa shahaadatooyinkan qaybta ugu horeysa ikhlaas waaye marka inaad alle subxaanahu watacaala addoonnimada u barax jirto talabaadna waxa waaye wa ashhadu anna muxamadan rasuulullahi nabi moxamed rasuulka alle inuu yahay fariin wadihiisi inuu yahay marka waa itibaaca iyaduna alikhlaasu walitibaac camal kasta ama shaqo kastoo ruuxa muslimka qabanayo labadaas ayaa ugu horeynta asaas u ah waxaa marka aan wax ka faa'iidaysanaynin ruuxa muslimaan hale ee haddana dimuqraadiyaan ha dhahay dimuqraadiya waa diin gaalaad oo xukunka shacabka iskale leeda talada ee alla shaqo kuma leh muslimkuna wuxuu qabaa sida alla subxaanahu watacaala uu qeexay talada in alla kaliya iska leeyahay in alxukmu ilaa lilaahi amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah wixii waxaan diinta islaamka ahayn doona inuu alla kula xiriiro wax uga helane waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu islaamka waxaan ahayn ruuxu diin ahaan u doona inuu alla kula xirmo rabaa laga aqbali maayo nolosha dambena waa midka ka mida kuwa tacabkood ba-ay taas marka waa hordhicii qaybtii ku saabsaneed fadlu cashri dilxija qiimadeeda kow waxaa tusaaleeyey allahu rabbulcaalamiina ku dhaartay waa layaalin cashrin waa habeenno toban ah waawda waawulqasam waay walfajri yaan ku dhaaraa weri alle walayaalin cashrin habeenno tobanna waa ku dhaaraa alla wuxuu ku dhaartaa oo ka mid ah makhluuqaadkiisa waa shay qiimo badan cashru dilxija qiimadeedu marka aayadaasaa ku tusaalaysa labo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidka bukhaari fii saxiix uu ka wariyay ibnu cabaas radia allahu canhuma uu nabiga ka warinayo sala allahu alayhi wasalam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihina axabu ila allahi min hadihi yacni cashra dilxija ma jiro maalmo shaqada fiican ee lagu qabto maalmahaas allah uu ka jecla ogyaha ma jiraan tobankan shaqada lagu qabto oo maalmaha kale shaqada lagu qabto iyo tobankan shaqada lagu qabto alla waxau jeclaa ogyahay tobankan shaqada lagu qabto saxaabada ridwaanul calayhim waxaa jirtay arrin ay wada yaqaaniin inay aada u qiimo badan tahay oo ah aljihaadu fii sabiilillahi taasii marka weydiiyena qaaluu walal jihaadu yaa rasuula rasuulka allow jihaad fii sabiilillaahi oo tobankan maalmood waxaan ahayn lagu qabtay soo kama dheereeyo alla kama jecla waxaan jihaad fii sabiililah ahaynoo maalmaha lagu qabto markaasuu ihi qaal walal jihaadu laa walal jihaadu fii sabiilillahi kama fiicni badna ilaa waxa kaliyahoo ka fiican ilaa rajulun maahine hal ninoo kharaja binafsihi wamaalii ku baxayo falam yarjic min dalika bishayin hal xaba aan lasoo noqono naftiisana ay shahaado heshay xoolihiisina cadowga qaateen marka cashru dilxija fadligeedu saas ayuu u qeexan yahay ma aha wax oo dahsaaran yahay ruuxa muslimka marka waxaa laga rabaa jaaniskaas inuu ka faa'iidaysto ousan iska dayacin noloshiisa inta soo amartay adduunya akhraba waa ku anfacaa marka jaaniskaas ayaan isu tilmaamaynaa waa inay bulshada badbaado adduunya aakhira baraheeda fahmaan baraheedu waa wix alla yidhi oo rasuulkiisu yidhi muslim haddaa tahay gaal haddee markaan anagu ishabaynan u gurmanaynaaye asigu adugu haddaadan waxbaynu faaqidu shay laa yuctiya macaan dhiibna annagaaba tacbaan oo gaaladii ay rabtaa inay gaalnimadeeda naga gadee marka baraha bulshada lagu leeyahay halkan waay saa darteeda suuratul casri alla wuxuu ku dhaartay dadku inay khasaaro ku urursan yihiin waxaa ka badbaada kaliya iimaan iyo camal saalixa iyo tawaasiib ilxaq atawaasiib isabri qofkii helay ruux alakaasaa ka badbaaday halkaas ayaa xalqada ama wareega koowaad uu yahay insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo waxaa loogu yeero gaalada qaramada midoobey ayaa diidan inay meelmariso ballanqaadkeedii ahaa inay bixiso boqolkiiba shan iyo toddobaatan dhaqaalaha ku baxaya howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan maxaa ku soo kordhay asmadii dhanka maaliyadda ee dulhoganaysay isbahaysiga ee u s som ku soo dhowaada falanqeyn ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba haye abuusheyba bismillaah aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muuxidiin abu ayman ee howlgalka waxa loogu yeero midowda afrika ayaa weli wajahaya bashiirow caqabado buur ah oo ku saabsan cidda dhabarka u ridanaysa qarshaadka boqolaalka milyan ah ee ku baxaya calooshood u shaqaystayaasha taasoo ka dhigan in howlgalkan uu yahay midkii ugu liitay abid oo ay sharciyad siiso waxa loogu yeero qaramada midoobay arrimaha ku cusub asmada ku dul hoganaysa howlgalkan kufaarta afrikaanta ayaa ah in qaar ka mid ah ururadii bixinayay qarshaadkaasi ay dib u gurasho samaynayaan kadib diidmadii maraykanka walaalka falanqayntan waxaannu diiradda ku saaraynaa halka ay wax ka dhaqaaqi la'yihiin annagoo qaab lambar ah u soo gudbin doono insha allaah dhaqaalaha maqan iyo miisaaniyadda guud ee sanadkii ay u baahan yihiin ciidamada kufaarta afrikaanta ah sidoo kale bashiirow waxaannu bidhaamin doonaa filashada laga qabo in uu qabsoomo shirka ka dhici doona magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar dhaqaalahana loogu qaaraamayo saliibiyiinta afrikaanta ah haddii aynu ku hormarno kowdii janaayo labada kun shan iyo labaatanka ayaa lagu dhawaaqay in howlgalkii atmis shaatiga laga bedelay islamarkaana la huwiyey magac cusub ee howlgalka loogu yeero eyusom isla bishaasna golaha ammaanka ee waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa bashiirow waxay aqbaleen howlgalka magaca eyusom taasoo loola jeedo howlgalka taageerada iyo xasilinta soomaaliya bashiir muxidiin awaiman howlgalkan eyusom looma maalgelinayo sidii hore ee loo soo maalgeliyey soo duuliyaasha kufaarta afrikaanta intii u dhexaysay labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun afar iyo labaatanka kolkaas oo qarashkooda ay si toosa u bixinayeen gaalada midooda yurub waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo saliibiyiinta maraykanka bashiiro waxaa jirta maalgelintan cusub waa mid isku dhaf oo ashaamud ah waxaana loo yaqaanaa habmaaliyadeedka isku dhafan habmaaliyadeedkan boqolkiiba shan iyo toddobaatan qarashka waxaa qaatay waxa loogu yeero qaramada midoobay iyadoo sidaasi ay samaysay kadib markii ururka gaalada midooda yurub uu iska soo wareejiyey bixinta mushaaraadka ciidamada afrikaanta qaramada midoobey oo siddeed iyo toban sano lasoo dhaafay bixin jirtay zaadka ciidamada ayaa hadda ku darsanaysa qayb ka mid ah mushaaraadka waxayna falanqeeyayaashu tilmaameen in u-n-ka uusan lacagtaa wada bixin karin balse sababta uu dhabarka ugu ritay ay tahay inuu ku dhiirigeliyo dowladaha kale si ay qarashka u fududeeyaan walaalka shan iyo labaatan boqolkiiba qarashaadka soo haray ayaa loo qoondeeyey inay iska kaashadaan ururka midowda gaalada afrika iyo kuwa loogu yeero deeqbixiyayaasha caalamka oo ay ku jiraan maraykanka dawaaqiidda carabta iyo xoogaha laga soo shaxaaday dowladaha qaaradda yurub halkan waa meesha ay boogtu ka dilaacday ayna adkaatay in la helo dawo qalajiso ah sababtoo ah bashiirow dhammaan dhinacyadan jeebabkoodu waa ay marteen mana awoodaan in lacago cusub ay bixiyaan iskudhafka maaliyadeed wuxuu keenay in maraykanka uu diido lacag bixinta weliba intaas kuma ekaysanin wuxuu ku goodiyey in haddii miiska la soo saaro uu u adeegsan doono diidmada qayaxan ee waxa loogu yeero vitowga saddex iyo tobankii bishan sii dhammaanaysa ee mey labada kun shan labaatanka ayuu waxa loogu yeero golaha ammaanka qabtay kulan albaabadu u xiran yihiin oo lagu gorofaynayey maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee bashiir waxaa jirta in kulankan uu ahaa mid khaas ah waxaa loogu gogol xaarayey kulanka kama dambaysta ah ee la qaban lahaa shan iyo tobankii bishan mey balse natiijadii ka soo baxday ayaa wadna xanuun waxay ku noqotay gaalada taasoo gebi ahaanba laadlaadisay mustaqbalka waxa loogu yeero ayisom walaalka waxaa la filayey in kowdii julaay labada kun shan iyo labaatanka uu dhaqan galo nidaamkan maalgelinta isku dhafka ah laakiin hadda waxaa jira caqabado buuro ah oo arrinka ku horgudban markii hore waxaa jirta bashiirow in howlgalkan loogu wanqalay magaca eyusom miisaaniyaddiisa waxaa loo asteeyey lacag dhan boqoiyosaaahandhibiclaba milyan oo dollar iyadoo askari walba bishii uu qaadanayo lacag dhan kun dollar oo mushaar ah laakiin cabasho ka timid gaalada reer galbeedka ee isugu yara deeqbixiyaasha waxaa lagu heshiiyey in calaa askari la siiyo bishii lacag dhan sideed boqollabaatanideed dollar taasoo kunkii dollar ka yar wax ku dhow laba boqoloo dollar sidaa daraaddeed miisaaniyaddii guud waxay noqotay boqol lixdan iyo lix dhibic shan milyan oo dollar sanadkii meeshaasna waxaa ka cad in qarashaadka la dhimay waana halka ay hadda wax ka dhaqaaqi laayihiin bashiirow lacagtaasi boqol lixdan iyo lix dhibic shan milyan ah sanadkii loo asteeyey kufaarta afrikaanta ee qaramada midoobay waxay dhabarka u ridatay qarash dhan boqol labaatan iyo afar dhibic sagaal milyan oo ka dhigay shan iyo toddobaatan boqolkiiba bashiirow midooda afrika iyo waxa loogu yaro deeqbixiyaasha waxaa lagu qoray in ay bixiyaan afartan iyo kow dhibic lix milyan oo dollar islamarkaana bajedka guud ka ah shan iyo labaatan boqolkiiba ayaa la la-yahay cid bixisa waana midda uu howlgalku hadda u dhutinayo waxaa la xaqiijiyey in ururka midooda afrika uu ogolaaday bixinta toban milyan oo keliya isagoo ka bixinaya sanduuqiisa nabadda halka jabaan ay bixisay saddex milyan kuuriyada koonfureed ayaa iyana bixisay hal dhibic shan milyan wadar ahaan afar iyo toban dhibic shan milyan ayaa laga hayaa kow iyo afartankii milyan ee u n-ka uu soo celiyey weliba waxaa maqan bashiirow ku dhowaad toddobaiyo labaatan milyan oo aan lahayn cid bixisa isku tuurtuurka bixinta qarashka calooshood ushaqaystayaasha siliibiyiinta afrikaanta ah wuxuu qoobgariir ku riday murtadiinta soomaalida iyo gaalada shareecala dirirka ah kuwaasoo ka baqdin qaba in mujaahidiintu ay la wareegaan dalka soomaaliya gaalada afrikaanta ahna cagaha wax ka dayaan maadaama aan lahayn qarashkii caloosha loogu buuxinayey waxa loogu yeero golaha ammaanka ayaa bashiirow sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ansixiyey qaraar uu ugu magac daray laba kun toddoba boqol sagaal iyo toban kaasoo dhigayay in goluhu shan iyo toddobaatan boqolkiiba uu bixiyo qarashka afrikaanta balse diidmada maraykanka ayaa dhicisaysay meelmarinta qarashkan walaalka arrintan ayaa isbuucan gudihiisa sii xumaatay markii ay diblomaasiyiin ku sugan magaalada new york ee cariga maraykanka ay sheegeen in golaha ammaanka uusan bixin doonin boqollabaataniyoafar milyan ee u ballanqaaday sababo la xiriira heshiiska siyaasadeed oo aan lahaynin waxaa jiray shir loo ballansanaa in uu ka dhaco magaalada dooxa ee dalka qatar kaasoo siliibiyiinta afrikaanta ah lacago loogu qaaraami lahaa balse hubanti la-aan ayaa ku horgudban qabsoomidda shirkaas afhayeenkii hore ee xasan gurguurte ee kooxda riddada ayaa xaqiijinaya mugdi badan inuu ku horgudban yahay mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ah isagoo caddeeyey in hadda wixii ka dambeeya ciidamada ayusom ay heli doonaan oo keliya zaad ayna weynayaan mushaaraadkii ay qaadan jireen waxaana hadalladiisa ka mid ahaa murtadkaasi taa macnaheedu waa goluhu ma ogola inuu ansixiyo codsiga toddobaatan iyo shan boqolkiiba in u n-ka maalgelinta ayusom ay ka timaado howlgalka ayusom ma heli doono maalgelin rasmi ah laga helo miisaaniyadda qaramada midoobay wakhtigan waxaa si rasmi ah loo sheegay in ayusom ay sii heli doonto oo keliya taageero dhanka saadka ah oo ay bixinayso unsos laakiin ma aha wixii la filayay goluhu wuxuu ku baaqay in la qabto shir deg deg ah oo loogu yeerayo deeqbixiyaasha iyo in la diyaariyo qorshe lagu kordhin karo taageerada dhaqaale ee eyusom waxaa jiray shir dhaqaale ururin ah oo la qorsheynayay inuu ka dhaco dooha qatar si loo helo lacagta toddobiiyo labaatanka milyan ee ka maqan intii midowda afrika laga rabay hadda se xaalku intaa waabuu ka daran yahay oo boqol iyo afar iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo ay ahayd inay qaramada midoobay ka timaado ayaa la la-yahay lamana oga halka ay lacagtaasi ka iman doonto أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafareebka wararka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guud marka midhigaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen mahir maxamed haye mahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir n xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa waxaa maanta ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza dhacdo argagax ku noqotay maamulka gumaystaha yahuudda kadib markii boqolaal filistiiniyiin ah ay ku qulquleen xarun gargaar ah oo ay ka hirgelisay shirkad maraykan ah oo taageerta ciidamada yahuudda sida ay sheegayaan warbaahinta sahaynada iyo ilo maxalli ah waxaa la arkayay boqolaal filistiiniyiin ah oo jebinaya derbiyada xaruntan maadaama halkan ay ku kaysanaayeen raashiin iyo agab kale oo muhiim ah shirkaddana ay u keentay cadowga gumaadaya iyaga shaqaalaha shirkaddan oo halkaasi ku sugnaa xilliga dhacdada ayaa si haleel ah meesha loogala baxsaday waxaana xigtay in shacabka reer khaza ay si aad ah u daabushaan wixii halkaasi yiilay intiisa badan haba ugu horreysay cunnada iyo daawooyinka muhiimka ah xaaladdan waxay ka dhalatay go-doomin iyo gaajo ka jirta marinka khaza muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona sahayanada ay isku horgudbeen jid weliba oo ay filistiiniyiintu ku heeli lahaayeen gargaarka noocyadiisa kala duwan waxaana maanta xigtay inay rafax ka dhacaan wax dunida ay la amakaagtay sahayanadii halkaasi ka agdhoweydna ku qasabtay inay lafahooda la baxsadaan maadaama aysan awoodin xakamaynta shacabka intan la eg ee naftooda difaacanaya waxay sidoo kale een mareegtu maanta daawacday weerar hubaysan oo geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay galbeedka etoobiya ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacantay weerar hubaysan oo lagu beegsaday baabuur rakaab ah oo marayey gobolka gambeela ee galbeedka etoobiya sida ay wararku tibaaxayaan baabuurka la weeraray ayaa siday rakaab tiradoodu gaaraysay afartan iyo toddoba qof kuwaas oo ka soo ambabaxay degmada dimma kuna sii jeeday magaalada binyuudo waxaanay ka tirsan yihiin gobolka gambeela dadka deegaanka ayaa warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya u sheegay in dabley hubaysanay ay rasaas ooda kaga qaadeen baabuurka isla goobtiina ay ku geeriyoodeen shan ruux kuwaasoo ay ku jireen caruur iyo haween waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan kenyaan ah oo la afduubtay kadibna la jir dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda siliibiyadda kenya magaciisana lagu sheegay george kiamburi ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga helay beer ku taal ismaamulka kiambu ee dalka kenya kadib markii la afduubtay xildhibaankan oo kasoo jeeda deegaanka juuja ayaa la wariyey in kooxo aan la garanayn ay maalin ka hor ka afduubteen afaafka hore ee kiniisad ku taal bugutha oo ka tirsan ismaamulka kiambu george kiamburu ayaa ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda xukuumadda william ruto waxaana falkan cambaareeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah qoyska xildhibaanka la helay ayaa xaqiijiyey in lagu daweynayo cisbitaal lagu magacaabo kariin kadib markii isaga oo uu jirdil ka muuqdo laga helay beer qaxwo oo ku taal kiambu sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay george kiyamburu oo dhulka yaal ayna ka muuqdeen jirdilka loo geystay halka laga soo helay ayaa goobta lagu afduubtay u jirta toban kilomitir sida ay sheegeen ilawareedyo maxalli ah ilawareedyo kale ayaa sheegay in ninkan maalmihii lasoo dhaafay ay ku soo dhacayeen fariimo uga imaanayay dhanka ciidamada ammaanka ee waddanka kenya kuwaas oo u haystay eed la xiriirta boob dhuleed inkastoo hay-adaha ammaanka ay iska fogeeyeen dhacdadan haddana waxay tani kusoo beegmaysaa xilli xukuumadda nairobi ay tan iyo bishii juun ee sanadkii labada kun afar iyo labaatankii oo ay dhaceen rabshadihii gilgilay dalkaasi ee looga soo horjeeday canshuur kordhinta lagu eedeeyey afduubka ku dhowaad boqol xubnood sida uu sheegay waxay ugu yeeraan guddiga qaran ee xuquuqul insaanka kenya toddobaadyo ka hor ay ahayd markii mid ka mid ah wadooyinka nairobi lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya waxaana dilkiisa sida la sheegay ka dambeeyey rag hubaysan oo mooto ku socday waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dilalka iyo tacadiyaadka ay askartu ku hayaan mootooleyda muqdisho oo kordhay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayey dilka iyo dhibaatooyinka kale ee ay dhallinyarada ku shaqaysataa mootooyinka kala kulmayaan ciidamada xukuumadda muqdisho dilka dhallinyarada kaxaysa mootooyinka ayaa wax caadi ah ka noqday muqdisho waxaana dhalinta badankood lagu dilay dhac loo geysanayo hantidooda sida in ciidamadu ay dhallinyarada ku qasbaan in ay xoog ku qaadaan iyagoo aan lacag bixin haddii ay diidaanna sidaas nafta lagu dhaafiyo qaar ka mid ah dhallinyarada oo saxaafadda la hadlay ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka joogtada ah ee ay kala kulmayaan maleeshiyadaasi iyaga oo sheegay in isbuucii lasoo dhaafay ay ugu dambeysay dil ay askartu u geysteen wadayaasha mootooyinka xubintiina caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jubbada dhexe maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlo sharciga u qabtay ardayda wax ka barta muasasaadka tacliimiga ee ka furan degmada jilib dowladan oo ay ka faa'idaysteen ardayda qeybahooda kala duwan ayaa dhowaan xafladdii lagu soo gebagabeynayay waxay ka dhacday degmada jilib ugu horeen waxaa ka hadlay sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal kulankan isugu kaaya keenay intaasoo mu'asasaad ah ee ka jira degmada jilib ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa walaalayaal ardada fadhida meesha oo isugu jirta wiilal iyo gabdho aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay waxbarashada aad hadda dhammaatay oo aad fasaxa ka soo noqoteen iyo midda bilaabanaysa waa arrinka la doonayo inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aada ugu dhowaataan oo aad ka barataan xaqa tuqaatihi xilmiga sharciga ee funuunta kala duwan aad baranaysaan inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala awalan aad ilaahay uga mahadisaan haaniyan cilmiga sharciga oo aad baranaysaan inaad sidau yahay aad ula timaadaan ruuxa waxa uu barto inuu ka soo dhalaalaa la doonaya ilaa cilmigan waa laysweydiinaya nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidkii qaybta ka mid a wuxuu ahaa wa can cilmihi maadaa camila bihi gabadhu cilmigeedii waxay kaga camal fashay wiilku cilmiga uu bartay wuxuu kaga camal falay imise kutub baad qaadateen fasalka koowaad ee daraasiga midka labaad sanawiga mutawasidka imisaa kitaabba ku qaadateen waxaa la doonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xilmigeennu inuu nooga dhigo raxmad iyo janno iyo akhlaaq wanaagsan xilmigu yuusan cadaabku nagu noqonin fa inna lahu maciishatan danka wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika sidaas baa indhala-aan baa lagugu keenay maalinka qiyaamada oo indhaha waa qabay qaala kadalika atadka aayaatunaa fa nasiitahaa wa kadalika alyowma tunsaa aayaadka ilaahay baa kuu yimid waad baratay waad akhriday waad xifdisay waad baastay waad hilmaantay wa kadalika alyowma tunsaa adigana maanta lagugu hilmaamaya naarta iyo cadaabka ilaahay aan ka cabsanno walaalayaal intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda dowladda loo qabtay ayaa ka warmay waxyaabihii ay faa'iideen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah magaceyda xuseen maxamuud ibraahim kana socda madrasada sulbaan cabbaas waxaa noo socotay duuro oo saddex beri ah duuradaas waan ka faa'iidaysanay saddexda maalmood oo duurada noo socotay waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo ka mid ah cilmiga inaan sii tiisgelino waxyaabo badan ayaan ku faa'iidnay duurada maanta waxaan u joognaa duurada gabagabadeeda oo saddexda maalin noo socotay duuradaas oo looga magacdaray shacaarkeeda uu yahay muscab ibnu cumeer waan ka faa'iidnay duurada waxyaabo badan ayaan ku faa'iidnay anigoo dhigta macadka qurduwa waxay noo socotay duura saddex maalmood ah waxaanu ka faa'iidnay sida loo maarayo waqtiga iyo sifaatu daalib naajix iyo wax kaloo badan ilaayo waxayna noo socotay saddex maalmood muasasaadka degmada jilib ayaynu u socotay waxaa dhihi lahaa in badan loola soo celceliyo bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka socdaa macadka qurduwa waxaa halkan ku qaadanay dooro noo socotay saddex maalmood doorada waxaa ku qaadanay canaawin kala duwan waxay noo lahayd faa'iido fara badan canaawinta aan qaadanay waxaa ka mid ah kow idaaratu daatiya ciwaanka ku xigana wuxuu ahaay fiqhul waaqic ciwaanka saddexaadna wuxuu ahaay birul waalideyn kan afraadna wuxuu ahaay sifaat daalib naajix dowrada faa'iido fara badan ayay noo lahayd waxaa ka codsanaynaa sidan oo kale fasax walba in dowrada noola soo celceliyo bismillaah anigoo dhigata macadka dhanwaar waxaa maalmaha noo socda dowrada saddex maalmood ah dowradaas oo loogu magacdaray muscab ibnu cumeer waxaan ka faa'iidina waxyaabo badan duruuska aan ku qaadana waxaa ka mid ah birul waalideyn sifaatu daalib ilmuslim naajix sidoo kale waxaan ku qaadana fiqhul waaqec oo dhowr qayb u kala baxaayay waana ku faraxsan insha allah dowradaadkana kor inaan soo celcelin oo dalbanaynaa waxaa qaadana dowro saddex maalmo ah waa ku faraxsannaha cashaaraha soo qaadana waxaa waaye fiqhul waaqec daaratu alxayaa sifaat adaalib almuslim biru lwaalideyn mar labaad in noo soo celiyaa rabnaa waa ku faraxsannaha markan codadkeeda ku soo maqan waa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maanta waxaan ka soo qayb galnay dowro loo soo xirayo mu'asasaadka degmada jilib ee jubbada dhexe aad baan u soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay ilaahay ha idinka awaalmaryo waxaan kaloonu mahadcelinaynaa maktabu tarbiya wa tacliim juhdi badan uu ku bixinaayo sidii micna arday loo soo saari lahaa oo midhaha dambe aan ku xisaabtamayna ay yihiin aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloonu mahadcelinaynaa ardayda dhabar adeegtay beryahan u jilba xirneed in micnaa dowradan micnaa ay ka soo qayb galaan oo u fadhiyaan oo u dhabar adeegaan oo u jilib xirnaadaanna waad mahadsan tihiin ilaahay ha idinka awaalmariyo marka waxaan idin leeyahay sii labalaaba waxbarashadiin iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun macnaa nin wax garanaayo iyo nimaan wax garanaynin ma siman yihiin ma sinna suubanahan wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay ruuxii khayrkiisu ula doonana diinta ayuu waafajiyaa ama fahansiiyaa intaas ayaan leeyahay waxaan kaloonu mahadcelinayaa waalidiinta dhalay ardayda soo diyaariyey waad mahadsan tihiin sii labalaabo macallimiinta juhdigii ay bixiyeen iyo dadaalkii waan u mahadcelinaynaa ilaahay ha idinka awaalmariyo waxaan leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu eeajar xisaabsada hadduu ilaahay idmo ilaahay raxmaanka ha ahaya mahad iskale nagu kulmiyey dowrada qiimaha badan ee aan u fadhino ilahay raxmaankaan ugu mahad celinaynaa waxaan leeyahay ardayda dowrada loo soo xiray awal hore waxay ahaydeen arday ka timid mu'asasaadka tacliimiga ee muxaafadada jirib walaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaad tihiin rag qiimo meesha ku fadhiya oo cilmila ma tihiin rag bilaash ah ilaahay horta idin barkay awalan wiilasha iyo gabdhahaba shicaarka dowrada iyo magaceeda waxaa loo bixiyay muscab ibnu cumayr ma ahan arrin ciyaara waxa loo soo qaatay ugu yaraan waa in laga helaa tashabuh tashabuhuna waa kiraamo iyo wanaag insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa waxaan idinka rajaynana khayr iyo wanaag saa wax u baranaysaan habsami u socodkiina iyo wanaaggiina iyo khayrkiinaba waxa idinka muuqdana waa dadaal la idin geliyey waxaan idin leeyahay si guud dardaaran ahaan horta dadaala waxbarashadana ku dadaala cilmigu muxuu yahay wayajlu maa bicaynika min qishaaha wayahdika ariiq idaa dalalta laakiin waxaa idinka rabaa dadaal ilaahay idinkiis hadda waxaan leeyahay maamulkii iyo culimmadii iyo macallimiintii iyo waalidiintii iskaashaday dadaalkoodii waa aragna wuxuu dhalay wanaag iyo khayr ayaa ka soo baxay waxaan leenahay ayagan ilaahay subxaana wa tacala inoo barakay waalidiinteena iyo maamulkeena iyo culimmadeennaba insha allahu tacaala cadowga allaha jibiyo walaalaheen falastiin waxaan leenahay ilaahay ha quweeyo ilaahay ha u gargaaro yuhuud allaha baabi'iyo cadowga islaamka dhammaanba allaha baabi'iyo islaamka ilaahay saraha u qaado ilaahay sarawuba u qaaday ilaahay saraha u qaado kuwa islaamka ku ciso weyn ilaahay ha naga dhigo ee garbi gaashaan u noqdo insha allahu tacaala
ugu dambeenna waxaa dowladda soo xiray sheekh cali darwiish weliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله يا مهد علينا سبحانه وتعالى الله وافجيي إن أنك قيب قادنو دورة معلمها سعتي ولو قبناي أرضها مؤسسات تعليمية قبل ويل بله الله سيا مهد علينا سبحانه وتعالى إن أفضل بعد الحمد لله معلمها وحين سعدي dowro si aad og tihiin loogu magacdaray saxaabigii jaliilka muscab ibnu cumayr taasoo loo qabanayay ardada wax ka barata mu'asisaadka tacliimiga ee hoos yimaada maktabu tarbiya wa tacliim ayaa loo qabanayay dowrada iyada ah ujeedka iyo maqsadka laga lahaana waxay ahayd ardadan sidii loo hagaajin lahaa tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda iyo waxbarashadooda sidii loo kobcin lahaa oo kor loogu qaadi lahaa ayuu ujeedku ahaa waxaa tihiin jiil soo koraya oo la rabo beri hadduu ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala ummaddan inaad hoggaan u noqotaan ummaddan inaad culamo u noqotaan ummaddan inaad u noqotaan macallimiin sidaa darteed waxaa waajib inaga saara yahay in tarbiyadiinna iyo waxbarashadiinna iyo akhlaaqdiinna la wanaajiyo laguna dadaalo saad mataqaanaaye aqoontiina loo kobcin lahaa in lagu dadaalo taas ayaa keentay in dowrada laydiin qabta waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray inay ka faa'iidaystaan dowradan saddex maalmood socoto madaariis dhowra oo ay ka mid tahay madrasada qurduba al anwaar alhijra iyo madrasada suldaan cabaas oo iyagu isugu jira dugsiyada waxbarashada sharciga iyo kuwa mataqaanaa maadigaba isugu jira muddadaas waa maalmo yaroo kooban laakiin wax weyn ayaa laga faa'iiday biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxyaalaha duruusta meeshaan ku baxay oo meesha lagu qaato macallimiinta insiiyeen waxaa ka mid ah idaarat alxayaat ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah fiqu lwaaqic waxaa ka mid ah duruusta aad qaadateen biru lwaalideyn waxaa ka mid ah sifaatu taalibi almuslim annaajix duruustaas oo dhan waa darsi kobcinaya ardayga aqoontiisa akhlaaqdiisa baarinimadiisa waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan arday akhlaaq ahaan u wanaagsan u edeb badan u qurux badan shicaar muslim uu ka muuqdo aqoontooduna ay sarrayso biidni illahi tabaaraka wa tacaala inaad noqotaan wey waxa wax laydiin baraayo oo waalidkiina subax walba ay idiin diyaarinayaan quracdina kugu diyaarinaya waxaa weeye waxbarashadiina inay wanaagsanaato tacliintiina inay kobocdo oo arday muslima wanaagsan aad noqotaan wey macallimiin ayaa markaa madrasada timaadaanna maalin walba madrasada diyaar ku ah xisad walba macallimaa idiin soo gala macallinkaasoo ku dadaalayo xisada uu bixinayo iyo darsiga inuu si wanaagsan idiin fahansiiyo waxaasoo dhan markii lasoo aruuriyo ujeedka laga leeyahy waxaa weeye in ilaahi subxaana wa tacaala laydinku xira maqsadkii ujeedka koonka laidiin keena in laydin bara ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun taasaana waxay aasaas u tahay abuurka bani aadamka ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray ayay aasaas u tahay in mataqaanaaye ikhraaju lcibaadi min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaahi waxdahu duuna siwaahu addoommadu inay allah keliya addoommo u noqdaan alle keyrkiina ay mataqaanaa ka xoroobaan oo ka madax bannaanaadaan cidda cibaadada ku leh oo baqdinta ku leh oo taqwada ku leh allah keliya subxaana wa tacaala inay noqoto ayaa la rabaa taana marka insha allahu tacaala maanta fursad fiican ayaad u hesheen ardadiinaan ilaahay subxaana wa tacaala nasiibka ugu dara gabdhahi wiilalba lehe macallimiin culamo ah oo wadaada ah oo ahludiin ah waxaad nasiib u yeelateen maamul islaami ah inay wax idin baraan inay idin tarbiyeeyaan ayaa nasiib u yeelateen idinkana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin qadaray noloshiina ugu horreysaba tarbiye fiican oo islaami ah iyo shareeca islam inaad kusoo barbaartaan ilahay waxaan idiin weydiinaynaa insha allahu tacaala idinkoo muslimiin oo wanaagsan oo toosan inaad aakhiro rabbigiin aada la kulantaan ayaan ilahay idiin weydiinayaa waxaa laydinka rabaa insha allahu tacaala dadaalka waalidku idinku bixinayo iyo midka macallimiinta iyo maamulka idinku bixinayaan in laydinka helo mirihiisa oo idinkuna aad dadaashaan insha allahu tacaala hadda insha allahu sano dugsiyada cusub yaa inoo bilaabanaya sana dugsiyeedka insha allah waxaan rabnaa dadaal fara badan iyo juhdi badan in la bixiyo soo diyaar uma tihin jazaakum allahu khayran dardaarankaasaan idinkuga mid ilaahina ha idin barakeeya waxbarashadana allah idin fududeeya ilaahayna jiil cusub oo dee soo korayo muslimiinta anfaca allah idinka dhiga waalidiinta beri allah idinka dhigo hooyooyin ee aabba iyo aad noqon doontaan insha allah ilaahay waalid wanaagsan oo qoys muslim oo wanaagsan dhisa allah idinka dhiga marka insha allahu tacaala ducadaasaan idinkaga tegayaa jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisal aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanah nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu